بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii alarbacuuna annawawiya annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin waxaan soo gaarnay xadiidkii saddexaad can abi cabdiraxmaani cabdillaahi bni cumara bni alkhadaab radia allahu canhuma qaal samictu annabiya sala allahu alayh wasalama yaquul buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu allah wa iqaami asalaati wa iitaa'i azakaati وxج البيت وصوم رمضان رواه البخاaري ومسلم waxaa laga wariyey cبدالله بن cمر بن الخطاaب aلlah krاali noqde inuu yihi waxaan maqlay rasuulka ale صلى اله علي وسلم oo leh iسlاamka waxaa lagu dhisay shan tiir شhahaadati an laa إilaaha ilا الlah ana mحamada rasuul الlah in la qiro oo la اctiraafo ku xaq lagu caabudaa inaanu jirin allah ma ogiye nebi mxamedna sal ل slm inuu yahay rasuul alla soo diray waa ruknigii koowaadkaasi wa iqaami asalaati iyo salaaddii in la oogo wa iitaa'i azakaati sakadii in la bixiyo wa xaji ilbeyti beytkii alle in loo qasdo oo loo xajiyo wa sawmi ramadaana bishii ramadaanna in la soomo shiikhu marku wuxuu leeyahay kitaabka sharxay abuu cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullahi bni cumar cabdullahi bni cumarna waa magicii rasmiga ahaa ismu caalam bay yihahdeen carabtu shiikhu marku wuu sharxa kunyada waxa la yidhaahdo kule dadka af soomaaliga yaqaana waa dhici kartaa inay noo faa'iideeyaan wuxuu leeyahay wixii lagu bilaabo aabbe iyo hooyo iyo walaal iyo abti iyo wax lamid ah haddii la yidhaahdo abuu fulaan ummu fulaan akhuu fulaan khaalu fulaan kunyaa la yidhaahdaa aabbihii hebel aabbihii heblaayo hooyadii hebel hooyadii heblaayo haddii la yidhaahdo kunyay u yaqaanaan carabtu caalamkuna waa maxay qofkii la magacaabay kii macnaha wax muxadada kasii dhigayo wa shiikhu wuxuu yihi marka radia allahu canhumaa allah ka raali noqde isagai aabihiis radia allahu canhumaa marka la leeyahana qofka saxaabiga iyo aabihiis haddii labaduba muslim yihiin waxaa la yidhahdaa radia allahu canhuma labadaba allah ka raali noqdo haddii saxaabigu muslim yahay laakiin aabuhu uusan muslim ahayn waxaa la yidhahdaa radia allahu canhu allah ka raali noqdo macnaha caadada culammadu waa sidaas saasay u dhaqmaan samictu nabiy sal slm yaquulu buniya alislaamu islaamka marka waxaa dhisay waa allah allihii marka islaamka dhisana magaciisa hadda lama sheegin sida maaragtay wakhuliqa alinsaanu daciifan marka la yidhiba aan wakhalaqa allaahu loo dhihin insaankii waa la abuuray haddii la yidhi yaa abuuray alla unbaa wax abuura marka insaanki waa la abuuray isagoo daciif ah yani nafsad ahaantiisa iyo caziima ahaantiisa iyo himadiisa iyo lama sheegin buu leeyahay shiikhu kii wax abuuray laakiin waa la garanayaa buu leeyahay marka wixii sharci ahaan loo garto ama qadar ahaanba loo yaqaano way bannaan tahay in maaragtay maa lam yusama faacilu loo loo dhiso carabi ahaan oo macnaha faacilkii la xadfo calaa khamsin yaa lagu dhisay islaamkii macnaha shan tiir baa lagu dhisay in la qiro ku xaq lagu caabudo inaanu jirin allah ma ogiye maxamedna uu yahay rasuulka alleh marka shahaadatuna waa la dhihi karaa u leeyahy shiikhu shahaadatina waa la dhihi karaa oo shahaadatu haddaad tiraahdo mubtadaad u qadaraysaa shahaadati haddaad tirahdana waxay bedel ka tahay calaa khamsintaas khamsintaasay bedel ka tahay bedel bacdi min kulli marka waan soo sharaxnay buu leeyahay shiikhu labada shahaado iyo salaad in la ogo iyo sakadii in la bixiyo iyo in beytkii loo xajiyo iyo in la soomo intaba xadiisu jibriil baa lagu soo sheegay sababtoo ah islaamkii markii la weydiiyey shantaas buu sheegay rasuulku sal slm uu ku jawaabay sheekh ibnu cuthaymiin marka wuxuu leeyahay laakiin xadiiskan ishkaal baa ku jira waa xajkii oo laga hormariyey soonkii markii la tirinayo shantii rukni yaa xajkii laga hormariyey soonka jawaabtu marka waxay tahay waa in la yidhaahdo sheegiddaanu hadda ma aha sheegid macnaha tartiibtii xaqiiqiga ahayd maahan ee waxaa la yidhaahdaa waa isku xijin iyo tartiib dikri ah sheegidda unbaa maaragtay suma suma iyo macnaha xarfu cadfiga loo isticmaalay marka yani nin gabayaab uu soo daliilsaday warkiisa oo yidhi ina man saada suma saada abuuhu suma saada min bacdi dalika jadduhu yacni qofkii isagu sayid noqday in odayoo laga dambeeya isagu maaragtay noqday kadibna aabihiis uu sayid noqday aabbuhu kolley kama dambaynayo qofkii uu isagu dhalay ilmihiisi ka dambayn maayo moogta uma saada min bacdi dalik kadibna uu sayid noqday intaa kadib jadduhu awowgiis marka macnaha sayidnimadu waa mudan yahay waxaas raba inuu yihahdo moog tahay laakiin de aabbuhu wuu ka horeeyaa wiilka awowguna aabbihii wuu ka horeeyaa haddana dib baa loo dhiga xagga xusitaanka iyo sheegitaanka uun bes laakiinse waa la fahmayaa in wiilku u dambeeyo aabbuhuna ka horeeyo awowuna ka sii horeeyo waa la fahmaya marka tartiibkan oo kale tartiib marka dikriya la yidhaahdaa macnaha kii dhabta ahaa maaha sidii wuxuu sugu xigeen laisuguma xijin marka haddana yani soonka yaa ka xoog badan xajka laakiin xajkii baa hadda sheegitaanka lagu hormarsha bes marka sheikhu wuxuu leeyahay waxaa nagu soo waxaa noo soo hormaray xadiidkii jibriil noogu soo hormaray soonkii oo laga hormariyey xajkii sida tabiicigaasa waa sidaas xadiidka marka sharxiisa waxaan leenahay buu yidhi alle xikmad buu leeyahay oo islaamkii weynaa wuxuu ku dhisay tiirarkan shanta ah si addoommadii loo imtixaano labada shahaado marka waa carabkii oo laga dhawaaqo oo tawxiidkii lagu dhawaaqo qalbigana laga rumeeyo o laga ictiqaadiyo salaadii ogiddeedana waa camal iyo shaqo la qabto oo xagga jirka laga qabto shaqadaasina waxay isugu jirtaa hadal lagu hadlo iyo ficil la sameeyo waxay suurtagal tahay inay waajib noqdaanoo xaggii xoolaha ahna oo maaragtay salaadii lagu bixiyo xoolo lagu bixinaayo macnaha xoolahaasi macnaha salaaddii bay kamid yihiin la dhihi maayo jus kamid waayo lamana ee waa wax bannaanka ka jooga waxaan ognahay buu ku leeyahay weeseqaadku in salaad uu lama huraan u yahay oo waajib tah oo sharti shuruudi ka mida ay tahay macnaha weeseqaadku uu yahay sharti shuruudi ka mid ah haddii marka biyo aadan helin lacag la-aana biyo biyo soo gado oo lacag ku bixi sidoo kalena waxaan garanaynaa in sharti ay tahay in cawradii la asturo cawradaadina awal baad asturi lahayd marka wixii aad macnaha labisanaysana waad soo iibsanaysaa lacaga ku bixinaysaa laakiin waxaas waa wax cibaadadii ka baxsan salaaddii way ka baxsan yihiin macnaha shuruud baa la yidhaahdaa lacag baha ku baxdee marka salaaddii waxay ka kooban tahay cibaado maaragtay badaniya iyo cibaado maaliya lama lahan oo xooluhu markaad way ka baxsan yihiin cibaadadii sidaa darteed waxaan leenuu yidhi shiikhu salaadu waa cibaado badani ah waa wax jirka laga sameeyo oo barax la marka maal baa ku jira dhihi mayno zakadii bixinteedii wuxuu ku leey waa cibaada maaliya waa cibaado macnaha alle la caabudaayo laakiin waxa alle lagu caabudaa waa maxay waa xoolo la bixinaayo ee ma ahane badan ahaan ma ahan jir ahaan ma aha haddii laakiin la yidhaahdo masalan qofkii xoolaha haystay waxaa waajib ku ah inuu wixii uu bixinaayey gaarsiiyo faqiirkii waxaa dhici karta inuu macnaha cabbaar lugeeyo ama baawuur qaato si uu sakadii usoo baxsho laakiin waxaan leenahay waxaas waa wax ka baxsan cibaadadii sidaa darteed hadduu faqiirku uu yimaado qofkii xoolaha haystay oo qofkii xoolaha haystay uu faqiirkii wax siiyo isagoon waxba dhaqdhaqaaqin ama juhdi bixin ama aan gaari raacin dhihi mayno waar waa inaad dhaqaaqdaa oo adigu aad maaragtay magaalada meesha wax gaystagto aad masaakiintii wax adigu gaarsiiso waxaas la dhihi maayo lagu xujayn maayo ninkii xoolaha haystay haddii kii faqiirka yimaado uu wix siiyo sakadii waa ka baxday marka sakadu waa cibaado maali ah waa xoolo la bixinayo iyadu soonka bisha ramadaan waa cibaado badani ah xagga jirkaa laga sameeyaa laakiin waa nooc kale soonku salaadu badani way tahay xagga jirkaa laga sameeyaa laakiin waa wax la sameynaayo oo qofka kasoo fulaayo waa ficil soonku marka badani waa yahay laakiinse waa ficil layska dhaafayo waay wax cunidii wax cabidii iyo maaragtay haweenu tegood iyo waxaasaa layska dhaafaya oo qofkii waxaa dhici karta inay u fududaato inuu wax sameeyo laakiin ay ku adkaato inuu wax ka joogo yani cuntadii ka joog iyo cabidii ka joog iyo waxaas dadka qaarkood inay ku adkaataa dhici karta marka qaarkoodna ka joogitaankii iyo soonkii wixii baa u sahlan laakiin ficilkii baa maarata ku adkaanaya marka cibaadaadkii waa la kala duway oo noocyo kala duwan baa laga dhigay si imtixaankii uu dhammaystirmo allihii weynaabaa ceeb ka hufan xajkii isagu ma xoolo in la bixiyo miyaa qasab ah oo waa lama huraan miyaa sheikhu wuxuu leeyay arrintaa waa la kala dhigdhigayaa buu leeyahay tafsiil baa ku jira haddii qofku uu u baahdo inuu maaragtay gaadiid qaato oo maaragtay safar uu galo xoolo waa u baahanaya laakiin xoolahaas u baahda laftoodu waa wax cibaadadii ka baxsan waa sidii weesadii loogu baahanayey si loo dukado oo marka qaarkood qofka ay dhici karto inuu weesadii soo gato lacag ku bixiyo haddii laakiin aan ka soo qaadno inuu qofku yani qofkii xajinayey inuu maka degan yahaba xoolo inuu bixiyo miyuu maaragtay ku qasban yahay jawaabtu waxay tahay hadduu awoodo inuu lugihiisa ku socdo xoole inuu bixiyo uma baahna haddaad tiraahdo maalan oo soo cunto iyo cabid uma baahna waxaan leenahay cuntadii cabiddu dee awalba waa cunto iyo cabid waa lacag waa ku bixin lahaa hadduusan xajinba marka iyadu ma xisaabsana waa marka waa cibaado maaragtay maaliya lama laha calaa kulli haal sheikhu wuxuu leeyahy xajku waa xoogaa yani labada dhinacba waa uu tegi karaa buu leeyahayoo cibaado badaniyana waa uu noqon karaa cibaado badan iyo maaliyana waa noqon karaa oo maalkina waa soo geli karaa gaar ahaan maaragtay qofkii safar iyo maaragtay howl dheer u baahda marka si kastaba ha ahaatee waa imtixaan buu leeyahay xajka laftiisu marka xikmad weyneed waxay noqotay oo arkaanu islaamka ku jirtay in ay maaragtay arkaantaasu ay tahay wax la jecel yaho qofku uu bixinaayo uu dhiibaayo iyo wax la jecel yahay oo nafti laga xabisaayo o laga joogaayo iyo xubnihii oo la daalinaayo kulli waa wada imtixaan marka wixii la jeclaayo oo la bixinaayo waa maxay waa sakadii oo kale oo xoolaha naftu way jecesha sida alla uu yidhi wainahu lixubi alkhayri la shadiid qofkan bani aadanka ihi xoolaha jacaylkooda iyo maalka jacaylkiisa waa uu ku daran yahay waxbixintu waa ku adagta sidoo kale alla wuxuu yidhi watuxibuuna almaala xuban jama xoolihii waad jeceshihiin jacayl aada u badan markaas baad maarata ka bakaysaan inaad wax bixisaan taas marka waa wax la bixinaayo wax naftu jeceshahay oo la bixinaayo waay maalku wax la jecel yahay oo laga joogaayo oo nafti laga xabisaayana waa soonkii ayay ku jirtaa sida alla uu yidhi xadiisulqudsigii yadacu طacaamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli cuntadiisii iyo cabitaankiisii iyo shahwadiisiibuu wuxuu uga tegayaa aniga dartay isagoo aniga iisoo dhowaanayo iu taqarubaayo aniga marka arkaantan shanta ahi waa ay kala duduwanaatay sidaasay u kala duwanaatay si loo dhammaystiro imtixaankii sababtoo dadka qaarkood waxaa u fudud inuu soomaa u fudud laakiin inuu shilin bixiyo waa ku adag tah dadka qaarkoodna waxaa u sahlan inuu salaad ku dadaalo salaaddii dukado laakiin soonkii waa ku adag yahay sheekaa dhacday buu leeyahy shiikhu oo la sheegaa in boqorradii nin ka mid ah kafaaro ay ku waajibtay waa dihaarka iyo adde wax lamida iyo iyo qof la dilay iyo wax noocaas oo kalea waxaa looga baahan yahay qofkii marka ugu horreysa inuu qoor xoreeyo waa maaragtay arrin aan sahlanayn hadduu waayo marka qoortii xoreynteedii laba bilood oo isku xigta waa inuu soomaa oo aanu maalinna afuraynin haddaanay ciid iyo waxaas ka soo gelin hadduu awoodi waayo soonkiina marka saasay u tartiibsantaha waa wax isku xiga hadduu awoodi waayo soonkii wuxuu bixinayaa lixdan miskiin cuntadood culamada qaarkood baa marka xoogaa ijtihaadayo ninkii boqorka ahaa wuxuu ku yidhi nin culamada ninkii boqorka ahaa wuxuu ku yidhi adiga waxaa lagaa doonayaa laba bilood oo isku xigta inaad soonto qoor xoraynteed maya markaasaa ninkii arrintaa iftooday yaa la weydiiye oo maxaad niyahow saa ugu fatwootay ninkaana la yidhi markaasuu wuxuu yidhi labada bilood baa ninkan ku adag labada bilood soonkoodu ninkan waa ku adagyaha laakiin qoor la xoreeyaahi waa maaragtay koob biyaha lacaba agtiisa ka tahay sababto waa nin aad waxu haysta maaragtay addoommo badanna haysta marka kafaarada qasadkeeduna waa maxay dembigii dhacay in maaragtay la dhaqo waaye oo qofkina aanu mar dambe usoo noqonin sidaa darteed waa inaan ku adkaynaa buu leeyahy sheekh bin cuthaymiin marka waa uu tacliiqiyey qisadaa la sheegay wuxuu yidhi shiikhaa hadlay ee saa fatwooday waxaasaa la qorxoonaaday isaga wixii la qorxoonaaday yuu marka fatwooday laakiin waxaas wax wanaagsan maahan buu leeyahy booskii la rabana ma aanay dhicin sababtoo waa wax sharcigii khilaafsan marka adiga waxaa laga rabaa inaad ku waajibiso qofkan oo aad u sheegto wixii alla ku waajibiyey oo ah in maaragtay qoor xoraynteed ay ka bilaabanayso allaana ade xisaabinaya waxaasaa u fudud iyo waxaas waxaas inaad adugu gasho maaha howl adiga kuu taalla maaha marka waxay ahayd sida sharcigu uu yahay inuu u fatwooday ahayd wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين